bismillaahi raxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waa maalinimo arbacaa taariikhday ku aastaysan tahay toban iyo lixda bisha tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaka aynan kugu hayno adinkan aad ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka ah saaxiibayaal taliska ciidanka xoogga dalka oo faahfaahin ka bixiya howlgalla ay ka fuliyeen gobolka gado muxuu salka ku hayaa howlgalkaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado maamulka puntland oo shaaciya magacyada maraakiib si sharci darraa ay sheegeen inay uga kulumaysan jireen xeebaha maamulka puntland waa puntland waxay ku goodisay inay ciidamo gaara gey doonto xeebaha maamulka puntland si ay uga hortagto maraakiibta sida sharci darrada ah uga qaraabto xeebahaasi waxaa kaloo barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doonteen axmed ducaale geelaxaaf waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha galmudug guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciyada doorashooyinka maxaa ay ka wada hadleen barnaamijka falaqaynta ayuu qayb ka tahay waxaa kaloo ku dhegaysan doonteen qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxay baaq u direen dowladda kenya sheegeen inay faragelinta ka dhaafta madax bannaanida soomaaliya taasna ay tahay mid aan loo dulqaadan karin barnaamijka ayaad ku maqli doontiin dhegaystayaal waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontiin laamaha amniga magaalada dhuuso mareeb oo kulan deg dega la isugu yeeray maxaa ay tahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada saaka aad ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid a taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed oo iskushaadhayn ku sameeyey qaar ka mid a taliyayaasha booliska degmooyinka magaalada muqdisho qodobada kale ee barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku maqli doontiin waxaa ka mid a wafdi sare ee ka socda maraykanka wuxuu ku soo jeeda dalka turkiga cilaaqaad nooce ayaa u dhexeeya turkiya iyo maraykanka barnaamijka ayaad ku maqli doontiin qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada waxaad kaloo maqli doonteen xibintii aadka u xiisaha badneed ee kalabaan gebagabada barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontiin heestaani mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal isku diyaariya goordhow barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado oo fidsan isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal haddii aanu ku bilowno taliska ciidanka xoogga dalka ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgallo ay ka fuliyeen gobolka gado taliska ciidamada xoogga dalka ee ka howlgala gobolka gada ayaa waxay faahfaahin guud ka bixiyeen howlgallo qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada baardheere ee gobolka gado taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed cali cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamada ay howlgalka ay fuliyeen ay ka fuliyeen meel konton kilomitir u jirta degmada baardheer halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab sida uu sheegay isagoo la hadlaya laanta afka soomaaliga ee v o eda ayuu sheegay inay tuulada ay howlgalka ka fuliyeen shabaab ay ku haysteen xoolo isugu jira ari iyo geel oo ay markii hore ay si qasaba uga qaateen dad lahaa sida uu hadalka u dhigay intuu howlgalku socday ayuu sheegay in al-shabaab ay kasoo furteen xoolihii ay ka haysteen iyo hub fara badan sidoo kalena ay ka dileen laba xubnood oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana xoolihii ay shabaab kasoo furteen shacabka ay ku wareejin doonaan dadka iska lahaa sida uu sheegay hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa
ay ka qaadeen shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaatoonayeen ayagoo markaa wax sika ay ku firan ka qaadeen laakiin dowladda sheegasanayna aada biraynimo ay tahay xayaanada marka xeebadaas aan helin kabacdi waxaa noo suurtagashay inaan si qorshaysan oo doono laga celin dilay antiiskasra degmooyin meel fadhiga waxaa xoolay ku areegmayeen oo wixii ka dhigatay inaan si fiican oo gacmaha looga wareegno anigaa saddex boqol oo neef iyo biyo imtixaanaa xayisay qabanay waan ka qabanay waa gartay anagana waxaa doono dooran ayagana khasaara sidaa kasoo gaaray guud ahaan marka meesha ku hayan waxaan ka qabanay gacantooda ciidanka ayay ka dhigan waa ariga geel ariga geel waxaa waxaan ka adiga geel todoba ayuu ahaa neef arigana tiro saddex boqol ayuu ahaa walahu dee farxad waxaga farxaday wax maxaaye dhaawac iyo la cararay markii raadno laakiin waxaan xaqiijin laba daf imtixaanada meesha uga dilnay ilaa afar barihid gaaraya imtixaan waxaaye iyo saamo degana marka aan uga reebnay wixii khasaarada ayaga aan ka aragnay oo aan xaqiijin inta ay ahayn
barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo wacdada ayaad dhegeysanaysiin dhegeystayaal qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soomaaliya ay ku midaysan tahay mowqifka difaacidda dalkeeda waxayna ugu baaqeen dowladda kenya in ay ka dhaafto faragelinta ay ku hayso madax bannaanida soomaaliya labaiyo labaatan xisbi mucaaradaan nahay oon dowladda ku shakirahayn dabcan laakiin waxaan ka midaysannahay annaga iyo dowladdu qarannimada dalka in la wada difaaco waana kasi waana waana ku garab istaagaynaa taa dowladda gorgortanaba ma gelayno waxaynu ku kala duwannahay waa arrin dastuuriya in xisbiya la sameeyo qof ka raba mucaarad noqoto qof ka raba laakiin qarannimadu maaha qayaar maaha qofkii soomaaliya qarannimada meel uga dhacana waa qaa'in dastuurkaa qaba qofkii soomaaliya meel soomaaliya lagu googoynayo fariiste raalli ka naqday u quslana waa qaa'in waa arrin dastuuriya waxaan ra'yigeyga maaha marka kala duwanaanshaha ra'yiga soomaalida dhexdeeda waa wax waa wax iyada u gaar ah wax kenya ay maaragta ay ku heli karto inay dhul soomaaliyeed ku qabsatan ma noqonayso waxaan farintan dirayno kenya iyo kuwa lamidka u dirayna waxay tahay hadaan ra'yiga kuwa kala qaybsannahay inaana ku kala qaybsanayn qarannimada inaan ilaashano waxaan nooga degaynaa kenya in aanay bahol aanay ka fiirsan ku dhacan marka masaraadan waxaan leeyahay kenyanimadaadaad ku faantay adaa iskale laakiin annagoo kenya kulama nihin sida aad u tiri dhulka kenya taaka ka mida waan difaacayaana annaguna dhulka soomaaliya taaka kastoo ka mida dadka soomaaliyeed waxay yihiin inay dhiigoor u daadiyaan taariikhduna waa hadda mid maanta qormaysa maayo hadda haddii layska alli waayo oo hadda las kenya iyo soomaaliya ay noqotana waxay la tahay cidda welwelka qabtaan ani soomaali ah xisbiyada siyaasadda soomaaliya waxay cambaareynayaan daandaansiga iyo aflagaadada ay qaar ka mid ah madaxda kenya ku hayaan dalka soomaaliya islamarkaana waxay ku wargelinayaan daneeyayaasha iyo diblomaasiyiinta soomaaliya in maanta ay khatar ku jirto madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kadib markii ay caddaatay amar diido iyo faragelin cad oo ay sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta kenya labo xisbiyada shirka maanta yeeshay waxay caddaynayaan in aysan habboonayn in laga aamuso faragelinta qaawan ee lagu hayo arrimaha soomaaliya islamarkaana waxay dowladda soomaaliya ugu baaqayaan in ay si deg deg ah jawaab uga bixiso faragelinta qaawan ee dowladda kenya saddex xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka yeeshay waxay soo jeedinayaan in si deg deg ah ay xukuumaddu ula timaado qorshe siyaasadeed oo uu dalku doorasho ku aado xalna laga gaaro isfahamwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira islamarkaana xukuumaddu ay xisbiyada siyaasadda dalka ka qaybgeliso wadatashiyada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka
weli waxaad la socoteen barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo wacdaado waa markaana muqdisho haddii aan aadno axmed ducale geelle caaf madaxweynaha galmudug waxa uu kulan kula qaatay magaalada muqdisho guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka guddiga kumeelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka ayaa kulan kula qaatay magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed ducale geelle xaaf iyo golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ujeedka kulanka guddiga oo la yeeshay madaxweyne xaaf iyo golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug ayaa ahaa dhegeysiga iyo tala aruurin la xiriirta sharciga doorashooyinka qaranka madaxweyne xaaf ayaa marka hore soo dhoweeyey guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka isagoona uga mahad celiyey juhdiga iyo wakhtiga ay ku bixinayaan sharciga doorashooyinka qaranka ee soo diyaarinta iyo guddiga kumeel gaarka ee gacanta ku hayo golaha wasiirada galmudug ee qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa aragtidooda iyo talooyin ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka u soo bandhigay guddiga gudoomiyaha guddiga xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab ayaa uga mahad celiyey madaxweyne xaafiyo golihiisa wasiiradii qaar ka mid ah xildhibaanada in guddiga u ogolaadeen kulanka ay wadatashiga ay la xiriiraan sharciga doorashooyinka qaranka ay wada yeesheen ugu dambeyntii kulanka guddiga kumeel gaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ee golaha shacabka la yeesheen xaaf iyo qaar ka mid a golaha wasiiradaiyo xildhibaanada galmudug ayaa kusoo dhammaaday sida ay wararka sheegayaan jawi wanaagsan weli waxaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyo cadaada rais ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxa uu kormeer ku tegay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo dowladda ay dib ula wareegtay horraankii sanadka laba kun toban iyo sagaalka waxauna halkaasi u kurgalaya xaaladaha shaqo ee ka socdo goobtaasi ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku bogaadiyey sida hufnaanta leh ee maamulka isbitaalka ay ugu shaqeynaya shacabka soomaaliyeed islamarkaana waxa uu ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan shaqooyinka ay u hayaan shacabka soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan xijaar ayaa isku shaandhayn ku sameeyey qaar ka mid a taliyayaasha iyo saraakiisha ciidamada booliska isagoona kuwo kale xilka ka qaaday kuwana u magacaabay taliyaha booliska ayaa magacaabay taliyayaasha qeybta booliska weye cadow taliyaha saldhigga degmada dharkiinley iyo taliyaha ciidanka bermadka ee booliska iyo la taliye sidoo kale taliyayaasha la magacaabay ayaa waxaa la faray inay si toosa u gutaan waajibaadkooda shaqo sida loo idmaday islamarkaana ay shacabka soomaaliyeed u adeegaan weli waxaad la socotay dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadada markaana ku soo dhowaada xibintii aadka u xiisaha badneed ee kalabaan
maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino warnimayo waxaa la yidhi ninbaa waashay oo wuxuu lahaa oday la soo waalay oo waashayoo waalan baa waalay aadmiga eh wuxuuse isku waalwaalayaa hor uma waalnayne waalida inuu sii watoo la isla waashaaye asagaase waalane bulshaduyay ka daba waalan war dufcadii ugu horraysa doctor axmed buu qoray waa adiga war soomaalida maanta joogtaa saddexdii qof mid ka mid inuu waalanya horaa loo sheegay war ninkani wuxuu idiin sheegay waalida donald trump maxaad soomaalida ulaadaysaan mayba siin sheegay sadiida qofood oo soomaali ee meel fadhiida lami siyaasi ah waryaada maxamed bin salmaan waalidiisa maxaa idinka galay war nin waa shabaa asxaab waalatuu way heshan doonaaye waaliday xumaan moodayaan kooxa waalaniye waali kalaa soo baxdayna dhegaysta cabdi jaamac oo aadan kabtankii markabkii boolimoog ayaa wuxuu sheegay aadan barre ducaale inuu waalan yahay waalidii saxaawgu jira asaga maa baaray warna dhegaysta ficilkiisaa waaliye wuxuu yidhi aadan barre awowgiis ducaale xasuuqii wagaalaa lagu dilay isaga iyo aabbihiisna wajeer baa lagu xidhay dawladdii soomaaliya xilligaas ayaa ku hanjabta waa soo furanaynaa haddaan la sii dayn dadkaas wajeer lagu xidhay markaasaa la sii daayey marka maanta dawladda soomaaliya inuu ugu mamaaxo gabar aan uunsan aqoonoo isgubtay waxay la mid tahay buu yidhi waraabuhu markuu yaryaa hooyadii waa nuugaa buu yidhi markuu weynaadana waa u galmoodaa buu yidhi markay dhimatana wuu cunaa aadan barre waa saasoo kaleu yidhi ino ilinjimogaalaqaraabayin doosheka kasaay waraadan barraya faarax macallin annagaa rabaa inayna waalaan aan dhegayst ruux waalan kii waalis yidhaha isla waasheene ummadaha iswaalwaalaiyo waalida adduunka qof waliba qofkii waalayuu waalis leeyahay markaasay iswada waalayaan wadana waashaane ayagaase waalaneen annaga namama waaleene bal maxayna waalaan annaga hore u waalnayn war idinkaa waaline sambilosh runtuu idin sheegay warkismaayo wixii lagu karinayey ma bislaadeen mise weli way karayaan war wiil makarnaan dharartoy meesakootuu war warkama ay sida axmed madoobe siyaasiyiintu xaflad sugootina u sameeyey sayraar iyo xidigna shacabkii ay sugootin u sameeyeen war wixii suqayrina maaha bisayla maahee ma yacyacoodba horta qowdhadw yayayaaad la tiraa korkaaga yaca ka yarto yaxaasa ku qaadee war waad wareersantay somalilan webiba malay war sayidka warkama haysiina awowgood la gubna dhegaysta wuxuu yidhi madaxda meesha joogta gaar ahaan deni iyo abshir bukhaari waxay yidhaahdaan waa aqbalaya waana qaadanayaa taladooda hadday tahay dawladda federaalka iyo hadday tahay ragga kismaayo ila joogo madaxtinimada igu haysta intaba waxay iiga taliyaan waa aqbalayaa buu yidhi ee ha ii taliyeen oo ha naga taliyeen war nimankuu leeyahay hana dhexdhexaadiyana waa mucaarad nabadii noolo ma u tegi karaan war sayidku hadduu run sheegayo intuusan isdooran muxuu u dhihi waayaa nalaga taliyo war markaan iyo baddaa kacsanayd aryaadhaha kala taagnaanu ma fiicno horta dadka in laysu keeno ma la ogol yahay yaa diidi kara war adeer waa la diidi karaa somalilanna waa qaran goonideeda u taagan wuxuu yidhi hadda ka hor how garsaalaal baa goofku yaal ninkiisuu geeyaa waa gardha garsaalaal baa goofku yaal ninkiisuu geeyaa waa gardha haye war cabdulla codkiisa maanta ma qumane maya cambara ciijis yaa duleer sidau ii ceejiyaba codkaygu ayaantaan sidau ahay berigana he waaba u jeeday warwar ma haysaan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed ma mucaarad u noqday wuxuu yidhi labadii baabuure lagu soo kala dhejiyey sawirrada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahoo dhiig shubaya looga qayb galay munaasabadii afar iyo tobanka oktoobar dad kalaa soo abaabushayo dawladda kore war umaanayhay war waxaa la yidhi xoogagii waddaniyiinta oo waddaniyaddu madax martay ayaa ka dambeeyey falkaa haddayba waddaniyiin ahaayeen waa ku saxnaayeen inay soo bannaan dhigaan war waa inantaydii reer somalilan ee waddaninimadu madax martay ee boolkigaami weyddiisatay ictiraafka oo kale horta dawladdeennanu kuwii hore waa ka reer magaalsantaha wax walba inta samaysatay markay u fulaan ka dibin kartaa war war ma haysiin afar iyo tobanka oktoobar idinkaga dhegan tahaye shan iyo tobankii oktoobar maanta oo kale konton sano ka hor waa maalintii la dilay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke war dhimasho iyo xusaa idin madax maraye koob iyo labaatanka oktoobar konton sano ka hor waa markii kacaankii soomaaliya qabsaday dalka war antuntad aysan hadda tiriideen madiideen oo kurbaroogi agoradayana warwar ma haysaane xildhibaan ka dhuumanayay qaraabadiisa iyo asxaab shaxaad ka rabta iyo kuwii soo doortay iyo dana kale tilefoonkana ka dansaday ayaa saddex maalmood kadib wuxuu ogaaday geerida hooyadii marka waa la yaab wuxuu ku ogaadaa la yidhi xildhibaanno kale oo tacsida hooyadii facebooka inta ku arkay isagii u tacsiyeynaya nin taleefan dansaadey wiciitaan ma arke eleen hooyadii sibaa dhimatay war xildhibaanada lahaadda ka hor wuxuu yidhi dadka inay ku soo wacaan wax soo tuurku dhahaya waxaa fiicnaa durmuud inay tusto qofka teleefonkiisa waxa ku jiro warnimada xildhibaankaasaa saddexda beri qaadka soo gelin wixiisu shacaadka carar waa ka badnaayeene talow mamooshin buu ku mashquulsanaa aryaadhaha war ma haysiina jenaraal indhacadde waxa uu yidhi jagboynta ciidan boolisuu joogaan soo istaagay asaan eydhikaarkaygi la aasay aqaani waaye caasaan magacaygu u sheegay caasay aqaani waaye mugama ciidanaan akhri karin ay dhikaaradaa abni sugi karow yidhi war indhacadde waxaa la weydiiyey dawladdu maxay ka baratay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar waxau ku jawaabay jidadka sida loo xihay ka baratay war jenaraal garaal wuxuu yidhi dowladda federaalka arrimaha galmudug keliya yaanay ka fiidhinin sida iyadu ay berri u soo bixi lahayd iyo danaheeda gaarkaaye dadka how madax bannayso maamulka inay dhistaan iyaduna korjoogto una ka ahaato war maagan iska hiijidoyniaw nabad in noolal filin iyo atooran kahayna mabadaawadaasooba war magaalada waxaa layidhi wasiir abwaan daahir shidanaa iska jooge muqdisho qaad weyna war fanaankii umar shooli laarayn aftis rooge muqdisho gaado wiina iye war cabdiraxmaan nuur kulanaba waa soo caafimaadaa la yidhi iyo beledkaanu dhex weynaa war beledkan waxaa uula jooga xildhibaan kulalihi wuxuuna yidhi siyaasiga puntland lagu xidhay deni ha sii daayo war war ma haysaane wasiirka gaadiidka ee oomaar garoon cusub baan dhisaynaa buu yidhi war oomaar madaxweynaha jubbaland inuu noqdaa la rabay maxay tahay garoonkuu dhisaaya waa garoon u gaara nabad iyo nolol kii hore mucaaridkaa ku batay ayayo sirtii dumarkaa la helaya dhegayso nin dhakhtara ayaa haweeneygu qalliin ku samaynaya da'deeda weydiiyey waxay tihi shan iyo labaatan sana baa jira wuxuu yidhi ogow waa halis in lagu suuxiyaa la rabaa da'daada si saxa u sheeg waxay tihi soddon baa jira wuxuu yidhi da'daada haddaad qalad ka sheegto in suuxdinta ku kari weysaa dhici karto ee run ka sheeg haddana waxay tihi soddon iyo si sana baa jira markaasuu yidhi dadaad haddaadan run ka sheegin waxaa dhici karta qallinka kuu socda inaad soo naxdo markaasay tidhi afartan sanaa jira wuxuu yidhi dadaad haddaadan run ka sheegin waxaa dhici karta inaad kooma geshid oo aad ku dhimatid sunta mar kale wuxuu yidhi haddaadan dadaada runta ka sheegin inaad kooma geshid oo suxdinta ku dhimato markaasay tidhi afartan iyo shan sanaa jira wallaahi aan sanad dambe ku dalayn ama aan dhinto ama aan suuxo waa runteed waa sidaan dhihi lahay cambare maxay daawo qaldo cunte aryaadaha cambara labaatan iyo shan sana kama badne shibnagadhaha ceeb sheegayaal yahow warnimada waxaa la yidhi inantaan jeclaadaba rag baa ila jeclaadoo kumanaan jacayl baa jaahwareerinaye jacaylkaygu keligiis inuu jiro ku wacana aad u jeclaahe oo cambare kugu wata ciridka ha lagaa toobe war ma waalanta war ma ahantaas
aad ayuu umahadsan yahay xubinta kalamaan dhegaystayaal gebagaba waxay u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka ee raadiyo cadaado barnaamijka waxaan la socodsiinaya anigoo mahad nuure axmeda dhanka farsamada waa xasan axmed maxamed khasaaro tan iyo intaan barnaamijka mid ka xiga ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa mid ka mid ah kalmaha sugaanta oo in ballan qaadna bilowga barnaamijka yaha indhaha dhimay hala shultarowdeyeya sacdiyay anay isiita qofka iyo tablelidaad dinadu ku leedahaye sangaroodka jaagiyo yaha indhaha dhimay hala shultarowdeyeya sacdiyay ana iisiitaan kutubka iyo tablayda iyado ku leedahay sacdiyay ana iisiitaan kutubka iyo tablayda